hadda waxaa maqlaynaa ama aan ognahay laameyn amniga qaybta muqaabalaadka ama qaybta nabadsugidiisa doonka waxay hadda warar ay gacanta ku haayaan ka mid ah tuulada loo yaqaano kamsumo degmada jiib degmada jamaame xagar inay nimankaa khalkhal badan uu ka abuuran yahay ciidanka iyo ciidanka dowlad goboleedka jubbaland ciidanka amisom ay ku wajahan yihiin deegaanadaas ay og yihiin cabsi badan baa meelahaas dadka deegaankaas degan iyo ayaga nimankii sharafka ahaa ku haayaan marka insha allahu tacaala ayaamaha hor socdana waan tegi doonaa deegaanada baan kaaga shekeeyo dowlad goboleedka jubbaland ay xukunto dhammaan way ku wajahan yihiin waana ka saari doona annagoo shacabkeena ilaahay subxaana watacaala kala saaranayno ciidanka amniga ama laamada amniga kala duwan oo dowlad goboleedka jubbaland eedihiisa ay ka kooban yihiin waxaa indhuu ah shacabka wax walba usoo sheegayo shacabka meel walba nala daba taagan shacabka meel walba nagama jiro